الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له
هذا خلق الله
هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه
aayadda haadaa khalqullaahi fa aruuni maada khalaqa aladiina min duunih ee waxyaala badanoo makhluuqaada intuu allah ka soo sheekayey subxaana wa tacaala baa wuxuu yidhi khalqigaygii waa kan ama kani waa khalqiga alleh ee itusa waxay abuureen kuwa kale ee alla aan ahayn aayaddu waa min aayaati rububiya ama adilata tawxiid ee waxa ay ahlulcilmigu yidhaahdaan
muxuu qur'aanka tusaale ugu soo qaatay guri caracaro إلهي وحو دايك مثل عنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت قرآنكم مورنين لخيط العنكبوت لمورنين خيطك أي كسمي سنة قرية ده وحبو لك مشيين لكن قرية أي دستيبة وحلقة الشاقي ما السبب واللي بفعلتي
maxaad ka taqaannaa cajaa'ibta iyo cibarka ku sugan makhluuqaadka allaah dad iyo duunyo intuba allah tabaaraka watacaala jilaca ayuu abuuray waa makhluuq makhluuq ilaahay ka mid ah oo haddana tabar yar jilacaas mar baa aniga asaga waxaan ku wada noolayn geed qurac hoostiisa muddo laba bilood ah waxaan fiirin jiray marka qaabka uu wax u raadsada iyo qaabka markuu socono u socdo iyo markuu soo gadoomaya iyo meesha uu ka tegayo baan inta muddo ah baan fiirin jiray
maxaad ka taqaannaa cajaa'ibta geela ancaamtan xoolay nimcooleyda saddexda sinfi aynu naqaano ilaahay idinka dartiin baa loo abuuray waxaana ku yaal dugsi diirsi yacnii hubaad ka samaysataan aqalaad ka samaysataan manaafic kalu leeya waa cuntaan qurux baa ay ku leedin markaa markaa cara- markaa soo caraabinaysaan ee guryaha ku soo celinaysaan galabtii iyo markaa foofinaysaan oo maxay ka dhigan tahay
qoriga iyo qalinku qofkii labadan aan ka mid ahayn furusiyatu sayfi wasinaanna kuma jiro furusiyatu lxujati walbayaanna kuma jiro caawiye iyo kaalmiyana uma ah yacnii dadkii mujaahidiinta hubka qaatayna garab gaashan uma aha culummadii qalinka qaadatayna garabi gaashan uma ahan wuxuu yidhi fa huwa ee, cibun calaa naw ilinsaan bini'aadinka culeys korka ka saar waay kaas faa'iide ma laho dhahaya Wax- wax faa'iido ma laha.
faa'iide ma lahan waa runtiis
waa maxay cibrada ku jirtaa in lagu fikiro makhluuqaadka allaah makhluuqaadka sheegistuu allah sheegayo samaawaadkii baan abuuray ardadii waxa u dhaxeeya waa lilcida walcibra saa darteed ahlulcilmiga waxay yidhaahdaan allah subxaana wa tacaala adilata arububiya walwaxdaaniya markuu sheego wuxuu ku soo khatimaa ee adilada noocaasa inta badan ina fii dalika laaayaatin liqowmin yatafakkaruun liqowmin yacqiluun liqowmin yu'minuun liqowmin yasmacuun
نحو الإله الواحد الديان في ذاتهم حساب عادل يا سعد من ثقلوا على الميزان
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaarayo ku soo dhowaada barnaamijkeennii haadaa khalqullah iyo xalqo kaloo cusub martideenna maanta waa sheekh casaam abuuyaxya oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah sheekhana soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ربي أعني ولا تؤن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا إليك أواها مطيعا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وأهد قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة قلبي اللهم تبت إليك فاجعل عملي خالصا لوجهك الكريم يقول الله تبارك وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون darsigeennu maanta wuxuu ku saabsan yahay baytulcankabuut waa miithaal ilaahi tabaaraka wa tacaala qur-aanka uu ku sheegay kuna miithaaliyey dadka ilaahay tabaaraka wa tacaala caabudaya khayrkii iyo qaabkay u eegyihiin ayuu allah tabaaraka wa tacaala ku miithaaliyey haadii laaya markaa laba weji ayaynu ka fiirin doonaa wejiga koowaad waxa weeyaan markii culimmadii hore ay sharaxayeen aayadda waxay aad iyo aad u sharaxeen waju shabax lagu shabaxay cibaadada ay caabudayaan asnaamta gaaladu caabudayaan beytulcankabuudka iyo halka isaga eegyihiin ayay aad iyo aad ay u sharaxeen waxay culimmadu ay sharaxeen xikmadda ilaahay tabaaraka wa tacaala miithaalkan ugu doortay oo intuu ka soo dhex saaray amtaajii kale oo dhan la yidhi waa kamatal cankabuut itakhadat beytan loo yidhi culimmadu waxay dhaheen marka dhowr wejiba way kasoo waa lagaga shabaxaya wejiga koowaad waxa weeyaan waxay leeyihin culimmadu qofka hadduu guri samaysto guri waxaa loo yaqaanaa shaygii dhowr arrimood laga helo horta waa inuu derbi leeyahy derbi dhaxanta kaa celiya waa inuu leeyahy saqafku hadheeyana waa inuu leeyahay albaab xirmaayana waa inuu leeyahay wax lagu intifaaci karo oo lagu noolaan karana waa inuu dhex yaallo weeyaan guri markaa kaasaa la yidhaahdayo waa guriga ugu dhammayska tirala weeyaan haddii guriga intaa laga waayo laba xaalo miduna kuu sameeyo midda koowaad waxa weeyaan derbi ha yeesho oo derbigaasi dhaxanta ha kaa celiyo amaba saqaf ha yeesho oo sida guryaha reebaadiye oo kale saqaf intuu yeesho qoraxda ha kaa celiyo haddii intaa midna laga waayo oo gurigii sifaadkii guri lagu yaqaanayna aanu lahayn dhaxanna aanu kaa celinahaynin qoraxna aanu kaa celinahayni waa kelbayda oo meel bannaan weeya dee gelangel cidlaa ayaad markaa fadhidaa oo tiiftaa guriga markaa baytul cankabuudka loo yaqaano waa noocaasoo kale weeyaan oo cankabuudka iyo caarada hadhna uma sameeyo dhaxanna kama celiyo marka markii noocaa laga fiiriyo xalkay markaa iska shabahaan shaygan macbuudkii la caabudaayo iyo baytul cankabuudka xaggay iska shabahaan waxay leeyihin culimmadu shayga la caabudaya waxaa laga maarmaan u ah inuu waxna abuuro waxna arsaaqo nafcina ku siin karo dhibaatana uu kaa celin karo iyo intaa iskale alla tabaaraka wa tacaala keligiiba iskale haddii intaa laga waaye marka caqliyan xataa markii caqliga caadiga lagu fiirinayo haddii intaa laga waaye walba haddaan wax kale tarahaynin wixii dhibaatee kugu dhacda ha kaa qaadi karo wixii nafciyaad u baahan tahayna ha kuu soo jiido haddii intaa midna laga waayo oo nafcina aanu lahayn durna aana lahayn waa sida asnaamta oo kale weeyaane isaga iyo shayga macduumkeen jirin maxayiin waa sawaa weeyaan waa isku mid weeyaan markay sidaa u fiirina markaa baytulcankabuutku muxuu yahay waa shay habay yaraatee wax nafciya aan lahayn weeye oo guriga ay samaysatay wax nafciya ma leh kadaalika waxaa la mida asnaamta ay caabudayaan gaaladu ayaa la mida oo asnaamtan ay caabudayaan iyo awthaantan ee awliyada ay ka dhigteen habay yaraatee wax nafciya oo ay leedahay ma leh intaasi waa weji weji labaad baa dhici karo oo waxaa la rabaa guriga markuu wax kala tari waayo walba haddaan wax kala tarhaynin hadhown ka hel oo maalintii markaa soo gonnastid ad meelahaas ku soo wareetid ee aad soo kululaatid de waxaa la rabaa maxay meelaad ku qabowsato hadhaad ka dhigatid baa la rabaa waxay yidhaha marka culimmadu guriga haddii laga sameeyo dhagax waxaa laga helaa in la hadhsado waa laga helaa waxaa kaloo laga helaa hawada iyo dabaylaha iyo dabka iyo wixii socda ayuu kaa dafciyaa oo kaa celiyaa waa hadduu dhagax guud ahaan uu ka samaysan yahay hadduu gurigu looxaan ka samaysan yahay alwaaxana hadh baa laga helaa oo wuxuu kaa difaaca maxay qoraxda iyo dhaxanta wuu kaa difaaca laakiin haddii dabayl fara badan ay timaado ama biyo daadoo socda ay yimaadaan ama dab uu yimaado waxba kaa difaaci maayo ilan dabkiina looxaantii way gubaysaa daadkiina wuu gelayaa dabaysha faraha badan waxaa laga yaaba waa looxaane inay kala fajiso ayaa laga yaabaa hadduu matalan gurigu taandha yahay oo dhagor ka samaysan ama maryacan laysku geegeeyey ka samaysan hadduu yahayna markuu ugu yar yahay xar baa laga helayaa qoraxda ayuu kaa difaacaya guri soo noocaas ma aha laakiin baytulcamuudka cankabuudka haddaynu fiirinno inta ugu yar ee guri laga helo laga heli maayo waa hadh inta ugu yar ee guri laga helo lagama helaayo oo wax alla wixii shucaaca ee qoraxdu ay samaynayso oo dhan meeshan wuu soo gelaya kadaalika shayga la caabudaye noocan loo caabudayena isaguna waa la mid wey wax anfac haba yaraatee uu leeyahay male dee waxaa la rabay shay haddii la caabudaayo midka caabudaya iyo midka la caabudayo marka ugu yar tahay midka la caabudaya inuu wax maamulo saas ma aha laakiin asnaamta la caabudo iyo kuwa wax caabudaya yaa wax maamula ya waa kamata cankabuute itakhadat beytan soomaad fahay markaas waxay yidhaahdeen oo kale culimmadu guri waxaa laga raba markuu ugu yar yahay inuu sugan yahayoo meel hataa lagu shaqaysan karo ay tahay ayaa la rabaa laakiin guriga baytulcankabuudka sidaan arki doonno waa meel nolosha urtay weeye maanaa nolosheedu maxay tahay waa nolol urasa weeyaan waxyaalaha layaabkeeda waxaa ka mid a guriga markay samaysato caaway maraysaa albaabkii aad guri ka soo gelaysay ayay alaabteedii ku samaysanaysaa so waxaad imanaysaa xaaqinkaad marinaysaa khalaas xaaqinka ayaad marinaysaa dadkanna asnaamtay caabudayaan waxaa la rabay waxaa ugu yar ay ka helaan inay noqoto maxay in abaalmarin ay ka helaan laakiin wax abaalmarina xataa ka heli maayaan bal asbaabta ay caabuditaankay caabudayaan ayaa waxay ku noqonaysaa sabab ilaahi tabaaraka watacaala ku cadaabo ayay ku noqonaysaa qur-aanku waxyaala cajiib kale ee uu sheegay aayaddu inoo sheegtay waxaa ka mid ah ilaahay wuxuu dhahay kamathal cankabuuti itakhadat beytan wa ina awhana albuyuuti la beytu alcankabuut qur-aanku ma oranin wa ina awhana albuyuut la khaytu alcankabuut lama oranin khaydka ay ka samaysanayso gurigeeda waxba lagama sheegin laakiin gurigii ay dhistay baa wax laga sheegay ma sabab weliba fahantay waxa weeye waxa weeyaan gurigan khaydka laga samaynaya faa'ida la'aan maaha faa'ida la'aan maaho de way ku ugaarsataan laakiin gurigiiba muxuu noqday guri ba'san ayuu noqday kuwan kale asnaamta caabudana ama qubuuraha caabudana dee waxaa dhici karta mararka qaarkood inay faa'iide ka helaan baa dhici karta laakiin kol haddii daartii aakhiro iyo khayrkii yaalay iyo jannadii yaalay ay waayayaan wuxuu la mid yahay nafsigaa ugaadha keenay laakiin wax kaloo taraya haba yaraatee ayuusan jirin ajligeed nastiga hadda ay ka tasho ay ka samayso wakhtiga casriga aynu nool lahay waxaa laga sameeyaa qalabka ugu adag baa laga sameeyaa diracbireedka xabadda laysaga dhigo waxaa laga samey mataqaanaa waxaa laga sameeyaa khaydka ay samaynayso caaradu ayaa laga sameeyaa marka khaydku ceeb ma laha laakiin guriga muxuu yahay guri ceebaysan weeyaan guri ceebaysan oo aada u baaba'san weeyaan guriga baytulcankabuudka dabayle hadday timaado dib looma arko kadaalika dadka asnaamta caabudaya sida asnaamta u caabudayaan maalintii aakhira tagaan wax haba yaraato raadi ka hayaan ma laha waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manthuura intaas marka waa intii culimadii hore mufasiriintu ay sheegeen weeyaan waxyaalaha cajiib kale markaa aayaddu ay sheegtay waxaa ka mid ah ilaahay wuxuu dhahay kamathal cankabuuti itakhadat beytan taadu maxay tahi waa taa u tacniis weeyaan waxyaalaha marka xadiisan la ogaaday waxaa ka mida aayaddu qaabkii u cabirtay ayaa la ogaaday aayadda waxaa ka muuqata waxa guriga dhisa ee sameeya inuu yahay tadhadig itakhadat beytan baa la dhahay maanaa itakhada beytan lama oranin casrigan xadiidka maxaa la helay marka waxaa la helay guriga cankabuudka waxaa dhisa waxa weeyaan waa dhadiga ayaa dhisa ninku muxuu qaabilsan yahay ninku wuxuu qaabilsan yahay keliya islaanta ayuunbu uurayaa mooyaane wax kaloo qabta haweenaatee ma jirto weliba waxyaala layaab kale ma taqaanaa waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid ah muhiimaduu qaabilsanya sooma islaanta inuu uureeyo ayuu qaabilsanya uu uureeyaba haddaanu fakan iyadaa cunta haddana iyadaa dib u cunaysa intuu hawsha wado ayaa miiqanaya meesha ku samaysatee guriga ay ku samaysato ayaa caloosha kaga duubanaysaa intuu hawsha wado laba shaqo ninkan isku hayaan laba shaqo ay isku hayaan labada shaqo waxa weeyaan hawshii bacarimiintana wuu wadaa dhinaca kalena siduu uga fakan lahaa markuu dhammeeyo ayuu ka fikiraya mararka qaarkood ama habeenada qaarkood caaro ordaysa maku soo gashaa oo aad moodiin la soo caydhsaday maku soo gashaa waa nin soo fakaday weeyaan waa nina soo fakaday weeye haddii laakiin ay la hesho oo miiqa ay la hesho markuu hawsha dhammeeyo isla markiiba iyada ayaa la tegaysaa soo aaya min aayaati illaahi ma wa inaa waxana albuyuuta la bayt alcankabuut waa sida ilaahay tabaaraka wa tacaala u sheegay weeyaan waxyaalaha mucjizada waxaa ka mid ah iyada lafteeda markii ay dhasho ee ukuntii ay dilaacayso ukuntii dilaacday ee noqotay awlaadda noqotay hortu mar alla markay saa u dilaacaan awlaad noqdaan guri ba dhisan karaan guri ayay dhisan karaan shaqadiina way bilaabayaan waxyaala layaab kale waxaa ka mida markaa laba xaalaba way samaynayaan ay dilaacaanba horta hooyadood bay cunayaan hooyadood ayay cunayaan wa inaa hana albuyuut la beyt alcankabuut soo ilaahay tabaaraka wa tacaala ma horanin iyaguna way iscunayaan midkii fakada mooyaane waa iscunayaan sidii loo kala xoog badan yahay ayaa laysku cunaya waa beyt isaga dha muxuu yahay sharisa oo bahala weeyaan wax akhlaaqoo taalla haba yaraatee ma jirto soo ma tahay muurka taa macnaheedu waxa weeyaan cid kastoo ilaahay tabaaraka wa tacaala kheyrkii caabuda kitaabka rabbi tabaaraka wa tacaala waxaan haynaa ka xukun doonta noloshooda waa beytulcankabuut waa dad iscunaaya weeyaan gaaladaad moodaysa inay qawaaniin leeyihiin ay ku kala dambeeyeen aad moodaysid waa inta la kala baqayo weeyaan laakiin kii xoog bata kii laga xoog bato wuu baabiinayaa wuu cunayaa waa caalamka hadda aan joogno ayaa waaqiciisa in laga arkayaa waxyaalaha cajiib kale waxaa ka mid ah oo aad iyo aad u layaable ka mid ah gurigii maadaamuu noqday guri isaga dhaba guri bulsho aan ahayn guri isaga dhaba cadaawad ku dhisan uu yahay waxyaalaha maxaadhahdaa cankabuudka lagaga badbaado waxaa ka mid ah hortiisa mooyaane meel hore ma arko mar hore darisaan duubnay waxaynu sheegnay shinnidu aqsa alyamiin aqsa shamaal inay aragto ayaynu sheegnay laakiin baashan cankabuudka loo yaqaano intaa yare horteeda mooyaane meel kale haba yaraatee aragto malaha nimanka mushrikiinta ama gaalada ah ama ilaahay keyrkii caabudaayena iyaguna intaa yare hortaalla mooyaane wax kaloo yaqaanaan haba yaraatee ma jirto ilahay muxuu iri yaclamuuna daahiran min alxayaati adunyaa wahum can ilaakhirati hum khaafiluun iyaga beri maxaa sugaya mauga yaqaanaanba adduunyadaasay yaqaanaan qur-aankaa sheegay dalika mablaguhum min alcilmi ina rabbaka huwa aclamu biman dalla can sabiilih oo huwa aclamu biman ihtadaa ducooyinka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka sugnaadayna waxaa ka mid a inuu qofku ilaahay ka magan galo in aqoontiisuba ay noqoto aqoon adduunye oo lagu yaqaano aakhiraba aan la aqooninba allaahuma laa tajcal musiibatana fii diinina walaa tajcal iddunyaa akbara hammina walaa mablaga cilmina soo ducaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay maaha macnahay ku fadhido hadda ma fahamtay ducadu iyo qiimahay ku fadhido cankabuudka waa noocaas weeyaan saasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu miithaalinaya ka mathali alcankabuut itakhadat beytan wa ina awhana albuyuut la beytu alcankabuut cankabuudka baalka loo yaqaano ama caarada loo yaqaano iyada dhanba nolosheeda iyo waxeeda iyo jirkeeda iyo waxeeda dhan waa wada sun weeyaan waa wada sun weeyaan adduunka waxay ku soo kordhiso haba yaraatee ma jirto waxaynu soo sheegnay hore u sheegnay shinnidu inay tahay ta geedaha oo dhaneh inoo bacarimisa waa daawo socota weyn iyada geedi waa u daawo iyada waa isku daawo annaga waa noo daawo meeqa daaway wadataa laakiin tan maxay tahay waa sun weeyaan waa sun socoto weyan qolo kastoo ilaahay tabaaraka wa tacaala kheyrkii caabudana suntaasunbay faafiyaan wax kaloo haba yaraatee ay qabtaan ma laha adduunka maxay ku soo kordhiyaan gaalo aan ka ahayn dhaqan xumo dhaqan biis wax liita qaawanaan waa maalin maalinta ka dambaysa way ka sii darayaan way ka sii bahayaan waxyaalayaab kal ka mida matalan kun sagaal boqol iyo konton iyo labadii meelaha markii la joogay maraykanka ninka luudiga wuxuu ahaan jiray dil buu ahaan jiray dil ayuu ahaan jiray oo ninkii luudiya lagu arko ama gabadhii iyo gabadh kale isxaaq hadday sameeyaan waxay ahaan jirtay dil bay ahaan jirtay sideetanaadkii markii la soo gaadhayna xabsi daayin ayay ahaan jirtay laakiin xaaliyan maxay leeyihiin xuquuq bay leeyihiin dowladdaba iga haysta waddanka dhanba ayaa la wareegey nimankaa luudiyadaa la wareegay soo macnaheedu maaha nimankaas inay cankabuut yihiinoo adduunyada sun mooyaane wax kale u faafinayaan ku faafin haba yaraatee aynan jirin jasaak allah kheyr sheekhana ugu dambayn marka maxay tahay fariinta ay dirayso aayaddan fariinta ayadu diraysaa waxa weeyaan gaalo nolosheedu maxay noqotay kamathali alcankabuut itakhadat beytan wa ina wahana albuyuut labeytu alcankabuut low kaanuu yaclamuun fariintay diraysaa waxa weeyaan muslimka u diraysaa weliba adiga waxaa lagaa rabaa qofka muslimka haddii aad tahay in guriga aad dhisaasid iyo kayaanka aad dhisaasid iyo dowladda aad dhisaasid aanad u dhisin sida guriga cankabuudka loo dhiso oo kale aanad u dhisin guriga cankabuudka inay idaaro u dhisanto siday ku imanaysaa waa mar kastoo kitaabka laga leexdo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga leexdo ama dimuqraadiyad ha lagu dhiso ama shuuciyad ha lagu dhiso ama qabyaalad ha lagu dhiso ama wax kasta oo bini aadamku ay keenaan ha lagu dhiso wax kasta oo la dhiso dowlad kastood moodid inay weyn tahay waa sida ilaahay tabaaraka wa tacaala u sheegay wa ina awhana albuyuut la beytu alcankabuut low kaanuu yaclamuun waxaa la rabaa marka adiga kayaankagu inuu ka duwanaado manadka qawiimka ee toosan ee laga dhaxlay rasuulunaa muxamed sala allahu calayhi wasalam inay ku dhisnaato ayaa la rabaa wain kayaankaagu ku dhisnaadaa calamri bilmacruuf wannahyi cala almunkar waa inuu ku dhisnaado si aad u noqotid mid ka mida khayr lumam aad u noqotid kuntum khayra umma ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna can almunkar wa tu'minuuna billah waxaa la rabaa kayaanka kuu dhisan inuu noqdo kayaan asaasku ka duulaya uu yahay sida isaguna ilaahay tabaaraka wa tacaala u caabudi lahaa dadkuu maamulayana ay u noqon lahaayeen qaar addoommo u ah allah tabaaraka wa tacaala waa fariintii ribciy uu ku dhawaaqay waxaan u soo baxnay linacbud allah iyo dadku inay caabudaan ilaahay tabaaraka wa tacaala kayaanka aad dhisaaso saanu baytulcankabuud u noqonin waa inaad ka fikirtid ummadda si aad uga saari lahayd diiqa adduunyada ilaa sacati dunya walaaakhiratina aad u saari lahayd kitaabka qur-aanka ayaa u saari kara sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa u saari kara hadigii iyo dhaqankii markaad qaadatay rasuulka tii khulafaa uraashidiin ayaa loo bixi karaa waagii ummaddaani ay ku dhaqmaasay kitaabkeeda maxay ku noolaayeen raaxa adduunyana way haysteen ta aakhirana way ku sugayeen nimco nimca ku sug ayay ku noolaayeen haddii baytulcankabuudka aad iska ilaalisid oo kitaabka iyo sunna aad ka duushid waxaad ka baxaysaa jawrka iyo dulmiga qabyaaladu ay leedahay dimuqraadiyaddu ay leedahay gaalnimadu ay leedahay waxaanad u baxasaa ilaa cadli alislaam waalxayaa maca alqur'aan ayaad u baxaysaa cadaaladda islaamku ay leedahay ayaad u baxaysaa aakhire markii la gaadhona waxaad noqonaysaa maca alnebiyiin waasidiiqiin waashuhadaa waasaalixiin wa xasuna ulaa'ika rafiiqa kayaan kasta oo jira oo ku dhaqmaaya kitaabka ilaahay tabaaraka wa tacaala sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku dhaqmaaya haddii uu ka leexdo uu is idhaahdo meel kale wax lagu heli kara ayaa jirtana wuxuu ku dambayn doonaa uun ka mathal cankabuut itakhadat beytan wa ina whana albuyuut la beytu alcankabuut low kaanuu yaclamuun nolosha aad ku nooshahay ee aad ku badhaadhay xataa caqliga biniaadanka markii lagu fiirinayo caqliga biniaadanka wuxuu keenayaa noloshaada inaanad kahanin ayuu keenaya kod haddiibaad ku nooshahayba oo ilaahayna kuu barakeeyey tu kale u hanqaltaagin nolol aad la daris tahay in lagama boodo ee waa lala noolaadaa ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnaha rasuulka sala allahu aleh wasalama inaan badhaadho adduunyo iyo badhaadho aakhira ku gaadhna mooyaane haba yaraatee wax naga liidanaya ama naga xumaanaya haba yaraatee ma jirto adduunyaduna waxay leedahay maalmo ayay iska leedahay saraageeda iyo daraageeduna wuu istaba socdaa oo qofna maalin bay ka wahinaysaa maalinta labaadna way ka farxinaysaa qofkay ka wahiysona berri bay ka qosinaysaa qofkii ka quslisana barina way ka hohinaysaa guri laga barotaba aroos gaafan baa xiga waa kii lahaa ninkii shaacirka ahaa marka maadaama adduunyadu ay noocaa iska tahay oo maalin ay ku faraxti gelinayso maalin ay kaa hoynayso waxaa la rabaa si aanad kugu dhicin baytulcankabuudka inaad ku dheganaato cala alkitaabi wasunna aad ku dheganaatid ummaddana inaad ku haysid aad go'aan ku gaadhid iyada ayaa kuu noqonaysa mid aad ku liibaantid aakhiro iyo adduunba kuu noqonaysa intaynu marka ummadda u dardaarmana waxa weeyaan kol haddii la yidhi wax kastoo kitaabka ilaahay ka leexsan waa baytulcankabuut la yidhi intaan baytulcankabuut aadi lahayn aynu maxaa la yidhaahdaa ku dheganaano diinkeenna aan ku dheganaano aynu gows dambeedka ku qabsanno suu rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay caduu calayha binnawaajid uu inoogu sheegay nafuus fi ddunyaa wa fi alaakhirati biidni illahi tabaaraka wa tacaala allah tabaaraka wa tacala waxaa weydiisanana inuu shirki inaga badbaadiyo xumaan iyo gaalnimana uu inaga badbaadiyo iimaan iyo taqwana uu inagu arsaaqo dadka nebiyiinta iyo saalixiinta iyo shahaadada la rafiiqa maalin qiyaamana uu inaga dhigo jannaadkiisana uu inagu arsaaqo naarihiisana uu inaga badbaadiyo ilaahayna tabaaraka wa tacaala khaatumo suuban hayna siiyo midda xunna alla tabaaraka wa tacaala haynaga leexiyo qabrigeennana qabri nuuraya allah tabaaraka wa tacaala ka dhigo oo rawda min riyaadi aljannati ah ilaahayna qabrigeenna kama dhigo xufra min xufari niiraan subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk السماء تشاققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزمان والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نسفت أمام عياني وتفجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الوعد بالقرآن والكل من بعد الممات مرادهم نحو الإله الواحد الديان في ذلك اليوم العظيم نفوسنا waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkeennii haadaa khalqullah sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu حساب عادل يا سعد من ثقلوا على الميزان يا سعدهم وجنان ربي فتحات يتقلبون بأنعم الرحمن قد أفلح الماضون في ركب الهدى وتحرروا من قبضة الشيطان يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان يتفكرون بآي خالقنا التي